sidii aad warkayga ku maqlayseen maxkamadda racfaanka oo ku taalla magaalada muqdisho ayaa laashay dacwaddii ka dhanka ahayd haweeney sheegtay inay kufsadeen askar dowladda ka tirsan oo shantii bishii hore lagu xukumay hal sano xadhiga dhinaca kalena maxkamaddu waxay hoos u dhigtay xadhigga weriye cabdilcasiis cabdinuur ibraahim oo horey loogu xukumay hal sano oo xadhiga kaasoo ay hadda laga dhigay lix bilood haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray brofesor maxamed maxamuud afrax oo ah qareenka difaaciya gabadha iyo weriyaha waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ka dhacay maxkamadda racfaanka maxkamadda horta maanta waxaan tagnay saddexdii saac ilaa lix saac iyo toddoba saac waxaan sugaynay go-aan keliyaan sugaynay dacwadda arbacadii hore ayaa lasoo gabagabeeyey oo waxaan sugaynay go-aankii lagu dhawaaqo garsoorayaashii markay yimideen waxay ku dhawaaqeen go-aankii waxay caddeeyeen in gabadha dembigii lagu haysta lagu waayey laakiin weriya cabdicasiis ay ku xukumeen lix bilood waa garta sidaa darteed sidaa darteed waxaan codsaday sida goobta anagoo joogna waxaan sheegay inaan raacfaan cabashahan u qaadanaya maxkamadda sare oo aan ku qanacsanayn go-aankaas lixda bilooda haddana waxaan rabaa waxaan sugaa go-aankooda inta gacantayda uu ka soo gelayo oo dispositiivada xukunka soo baxay laysiinayo xaqaan u leeyahay oo aan weydiisanayo in laysiiyo markii la gacanteeda soo galay aan maxkamadda sare u qaato cabasho oo aan weydiisto go-aankaas in la buriyo waa gartay haddaan ku horeyno gabadha maxay ku saleeyeen in racfaankeedii la aqbalo oo dacwadii lagu soo oogay wax kama jiraan laga soo qaadoo la tuuro maxay ku salaysay maxkamadda racfaanku wallahi waxaa fiicnaan lahayd xukunka markuu gacantiida soo galo oo aan akriyo inaan sheego markii meeshan garsooraha warqado qalin ku qoranyahu la yimid wuu akhriyey asbaabta saldhiga uga dhigay ma aqaan aniga hadda ma garan karo markii meesha waa taagneenay waxa keliya uu sheegay gabadha dembiyadii lagu soo eedeeyey iyo qodobadii lagu soo eedeeyey oo xusay in lagu waayo dembigaasi sidaa darteed gabadha ay xur tahay cabdicasiisna markii la baaray ay ogaatay in uu warka waraysiga uu soo qaaday inuuna gaarsiinin riyadihii ku shaqada lahay iyo wuxuuna gaarsiin sidaa darteedna uu ku xukumay lix bilood oo xariga cabdicasiisna lagu helay waraysiga oo soo duubay ee gurigiisa laga soo qaaday oo aan meelna la geyn hataa xukunka waxaa ku cad waraysiga inaan meelna la geyn aljaziira iyo waxa loo gey ee awal xeraanta ku dacoonays inayn caddaan weyse marka ma garan kara waxaan rajaynaynaa xukunkaas cadaalad daran ka tirsanaynaa marka maba qarsanayn baan fagaaraha dhexdiisa waxaan ka niri xukunkaas cabashaan ka qaadanay maxkamadda saraan racfaan uga qaadanaynaa waa gartay marka waxaad leedahay gabadhii lagu soo eedeeyey dacwada faldembiyeedka la sheegay inuu dhacay haddii layidhi ma dhicin faldembiyeedkii mana jiro weriyihii loo qabsaday inuu tabiyey in haddana xabsi lagu xukumo way adag tahay saasaad leedahay wallahi aada u adagtay marka waxa weeye adduunka waxaa jiro dembiyada waxa weye waxaa la yidhaha principal iyo acisoria la kira dembiyada dembina waa dembi weyn dembina waa dembi ka farcama marka dembiga principalaha oo dembiga weyna oo qubsiga ayaa wuxuu ka dhashay in gabadha la waraysto oo gabadha waraysi laga qaado marka hadduuna qubsiga jiri lahayn waraysiga ma imaan lahayn marka waxaa jirta haddiina dembigii weynaay laga waayo meesha waxaan sugaynay in dembiga yarna uu baaba-ayo markii dembiga waraysiga cabdicasiis oo waraystay luul waxa saldhig u ahaa oo keena in la waraysto kufsi jiray haddiiba markii gabadhi kufsigii lagu waayey macnaheedu waxay imaan lahayd in dembiga ka yar oo ka dhashay inuu baaba'o marka annaga hadda ma doodayno ma dhehayno cadaalad darada ilaa heerkaas gaarsa maxaa keena ma qaylinayna lakin waxaan leenahay sharcigan ku kala baxno waa gartay cabdicasiis markii maanta maxkamadda mar kale uu yimid ma sheekaysateen muxuu kuu sheegay dareenkiisu siduu ahaa wallahi runta markaan kuu sheego oo aanan ka xishoonin oo aanan ka labalabaynin xaqiiqda jirta waxay ahayd cabdicasiis maalintii oo fadhigan ka dambaysay emotional shucuurtiisa waa kacsaneed dib udhigida dacwadda loo dhigay banaanka xitaa markii loo soo baxay erey uu yiri aniga ayuu ilin iga keenay aniga qareenka ah ayuu ilin iga keenay oo iscelin waayey wuxuu yiri haddii maalin kastaba dacwad laygu soo celcelinayo oo maalin kasta layleeyahay qarankeed u gaftay hay-ad xerdinya u gaftay amayba fiicnaan lahayd in halkayga sano oo maxkamadda gobolka aan iska fadhiya xabsiga yaa waxaad meeshaas ka muuqatay inuu cabdicasiis qancay oo u qancay in marka xaqiisa inuu raas marka aniga arrintaas aadan uga soo horjeestay waxaan weydiistay inuuna saas dhihin annagoo isku oynayno xataa aniga waxaan maqlay banaankaan ka maql rumor ah in arrintaas dembi laygaga dhigay inkastoo weli warqad official ayna soo bixin laakiin waxaan rajaynayaa haddii xitaa dembi ay tahay aniga waa isdifaaci karaa waana isdifaacaya laakiin maanta wuu ka duwanaa xukunka markau dhacay markaan u tagay cabdicasiis wuxuu yihi abukaas waa mahadsan tahay waana noo dadaashay waxaanan kuu rajaynaya u yihi guul waana kuga taageersanaya inaad cabasho dhacfaan iisii qaadid marka way ka duwaneed markii maalintii dhoweed ee dacwadda dib loo dhigoo la yiri xukunka maalin sabta oo sabdiga ayaa axadda la sheegi doonaa shucuurtiisa sidayd yeelinta ka timid way ka duwan maanta maanta wuu ku qanacsanaa wuxuuna aaminay inaan daacad u nahay oo aan difaacayno xukunkana la gaari doono maxaa doonaysaa dowladdu inay ka yeesho arrinta gabadhan sheegtay in la kufsaday hadda lagu waayey dembiga lana sii daayay maxaad jeclaan lahayd dowladdu inay ka yeesho ah wallahi horta aniga gabadha xataa wasaadida marka maxkamadda xitaa waa u sheegay wariyaasha inaan gabadha la sawiri karin waxaa jira wasaadii xataa gabadha soo geli email aan u diray teleefon aan u diray in laga saaro waana iga aqbaleen isla marka waa la markay gabadhan saddex jeeray victim tahay hal mar keliya victim ma markay gabadhan waxay ahayd maalintii lix iyo labaatanka january oo xafiiska xeerlaanta hortiisa ay ku oysay ay tiri war aniga waa lay kubsaday xeerlaale waa lay handari xeerlaale waxayd inuu tallaabo ka qaado kama una qaadin weli waxau xeerlaanta ay ku dheganeed kubsi been abuuraa jiro waa nasiib darro nagu dhacday aniga marka waxaan qabaa xukuumadda aan ka rabaa madaxweyne xasan sheikh in arrintan markee garsoorku waa madax bannaan yahay garsoorka madax banaanadiisu ma ahan qaladka jir inaan laga hadli karin ma ahan inaan lasoo faragelin karin markee madaxweynaha wuxuu madaxweyne u yahay saddexda haykal ee dowladda ay ku taagan tahay haddii ay noqon lahayd xukuumadda haddii ay noqon lahayd hay-adda xerdejinta haddii ay noqon lahayd garsoorka haddii qaladaad uu ka jiro garsooraha ma ahan inuu yidhaha waa fiirsana ama gacmaha uu ka laabo sharcigaa u ogol dastuurkaa u ogol qawaaninta dalkaa u ogol inuu soo farageliyo inuu arko cadaaladda socoto meeshay u socoto markee madaxweynaha wuxuu u dhexeeyaa cadaaladna u yahay saddexda dowladda ay ku taagan tahay itiirarka kaasi waxa uu ahaa brofesor maxamed maxamuud afrax oo ah qareenka difaacaya gabadh iyo wariye ayda maxkamadda dowladda soomaaliya ku xukuntay min hal sano haatanse gabadhii lasii daayay wariyahana lix bilood loo hoos loogu soo dhigay maxkamaddii loo haystay waxaana u waramayay waryahayaga haaruun macruuf dhinaca kalena haweenayda ay maxkamaddu tuurtay xabsigii horey loogu xukumay ayaa waraysi ay siisay idaacadda v o eda waxa ay ku adkaysatay in la kufsaday waxa ayna sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka doonayso in cadaalad loo sameeyo isla haaruun macruuf ayaa iyana kula xiriiray khadka teleefoonka haweenaydaasi oo aanan magaceeda sheegin wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u aragto go-aanka maxkamadda ee racfaankan maxkamadda waxay dhacday dambiile ma ahan dembi looma haysto maxkamadda raacfaankay fasaxday tirifnimada la siiyey marka sideed u aragtaa go-aanka maxkamadda go-aanka maxkamadda wallaahi walaalo waxaa u arkaa in xornimada la siiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aydan aysan dhihin ee gabadhan ay xaqeeda iyo maxeediyo xala siiyo aysan dhihin aa kuu sheega waa gartay marka dembigii hore lagugu soo eedeeyey oo maxkamaddii hore ay kugu xukuntay sideed u aragtaa aad iyo aad ugu xumay taas anoo dembile in dembi leeyahay ayaa ugu xumay dembigaas waa igu dhacay waa lii kufsaday hablaasha iyo labaatan oo maraayay anoo u socda meel oo laga qaybanayo sabto kow iyo tobankaa salaad suxmano iridaan ka baxnay irida markaan ka baxnay kadib askarta iria taagneed meesha igu qabsadeen dugser banaadir ay geysteen meesha igu farxumeeyeen anoo meesha laigu haysa xataa nin oo xaflad degan oo daraskeena ah waxaa layidhi wariyaa meesha kaankaysnaa ka laabo ninkiyaa maalinlawood aa bacdiood aa maalinlawood kutubishaa magacanta loo gashay oo la dhaariyay markaatiyaasha hore maxkamadka oo ku diiday hadda maxkamadda raxaanka dhaarisay iyo nin aa halaawla aayarow iyo fiili maxmed laban aa isaga oo xaflada loo degan saddex qof aa la dhaarisay maxkamadda oo raxaanka dhaarisay imise qofaa ku kufsaday xilligaas waxay ahayn shan ay ahayn shan shantuba askarta dowladda miyay ahaayeen mise dhar askareed unbay xidhnaayeen aniga waxay ahayn mo laakiin dadka xirnaan kuu sheega militariya wata marka inay dowladda ku tirtaa inay maleesha aan kala war umaayo taasna ma moogi marka dadkii ku kufsaday miyaa taqaan ilaa hadda maya ma ma ka saacni haddaan ka saacnay waaba la isoo qabnay dadkaan u sheegi lahay waxaan ka saacnay marka ilaah horta waa gartay adiga markii lagu qabtay bishii janaayo markii lagu qabtay adiga iyo wiilka wariyaha oo booliisku ay ku waraysteen dhowr jeer waxaa la sheegay inaad beddeshay sheekada oo tiri haddana la ima kufsanin arrintaas ma jirta waxaas haddaan dhaxta aniga waxaas sariir sheekunaa laga yihin jabantu xafiiskis geysay maalin maalmaa kamida oo jamaaca ay tahay wuxuu warmaayaa hadda waxaan kaa rabaa inaad warkaas beenasid ee dawladdan cafis weydiisatid anaana ku badbaadanayo qof wax ku haysana ma jirto warkaas beeniya war waxaan adeera macaanoon waaba la kursi kuwaa ugu dhexee beenta meel soo gelaysa maxaa waaye warka ku beeninayaan dhahay ilaahay waadaa ka baqaynaa dhahay aniga qof ilama socnin wiilka yariiska aa watay oo umusha eh shaafi iyo yariiska naasnuuga eh odaygana waaba meel gurigiisa isku jiray aniga keligii oo markaasi xafiiska ku jirnay oo sida command sirasha qormaanti ma ahayd waa gartay marka waxaan rabaa inaan kala caddeeyo qofka ku yidhi sidaas sheeg oo la ima kufsan dhe waa kuma sariif sheekunay dheh waa taliyaha booliiska halkeed ku kulanteen maalintee buu ku yidhi sidaas
waa maalintii lagu qabtay miya bisha ko iyo toban ee maraysa maantaas taariikhda waxaad ii sheegtaa marka n hadda maxaa saxa marka booliiska mar waxaad u sheegtay waa lay kufsaday marna layma kufsan waxa saxdee dhacay muxuu yahay waa lay kufsaday waa gartay marka arrintaasi way dhacday si fiicantaas waa dhacday rabalaan shan iyo labaatan oo maraayay anigoo u socdo meel laga qaybanayo galleey oo sirdo ah oo koob iyo toban sac talaadsadan eeday albaabka igu qabseen nimanka waa ijiiteen indha iga xirteen dugser banaadir ay igeysteen nin kamid ah xaafada gob oo dariskeyna aa la yidhi wariyaa meesha kaakeysanaa ka laabo ninkii maaldood maxkamadda racfaanka ka turjaama ku dhex dhisay arbacadii hore oo wili gabadhaas marka ay imaanaysa wili aan arkiyo wili madaxa waa qaadanaayo wili aynada waa si si darna eeda wili waa rasaarseenay wuxuu muruyi badanaa ka muuqdeen reer mirow anaa meesha liigu haystay markaa il socod meesha kan kuhaysa lagu dhahayo adkadeet waa maqlaya tiri ah ay tiri wuri gabadhi meesha maxkamadda racfaanka arbacadii hore ku cadeeyey ku turjaaman gacanta ku dhahay kursiya u cadeeyey waa gartay marka n hadda waa lagu sii daayey xor baa tahay dareenkaagu waa sidee wallaahi dareenkaeedafiican murugadii hore iyo hadda islamid maamaanta raay ahaanteed caalamka shar caalamka iyo dawladda sharafta leh barasada xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiriyaasha madaxweynaha ayagana waxaan ka codsanaa adi odka i gaarsinay in aniga xuquuqdeeda lagu diiftay oo haddan xuquuqdeeda isyaa u baahana waa gartay marka n maxaad ka doonaysaa dawladda dawladda waxaan ka codsanaa mar walba in aniga oo dembi aan lahayn oo dembi la oo dembi liga galay haweeney soomaaliyeed oo mu-aadan ah oo wadanka xaq ku leh oo anoo dembi liga galay oo lakufiy oo loo jeeda oo xaqeega iyo maxayda dhiiga dhaxaankeela dafiray dawladda qaranka iyo maxaa lay ilma qaranka meel lagu dhacday oo waxaysan ka jir aan la arkin waxa uu warka cusub oo warka xaqeega loo jeedo oo laleeyahay naagtaas naag been leewahay oo laleeyahay mar walba ilmaheeda wixliba xataa xataa waxaa laga xiliidha hataa xeer ilma idin shicilma inaan yidhi xafaday kasoo qaadatay waa gartay marka dawladda maxaad ka doonaysaa inay in inay kuu qabato dawladda sharabtana waxaan ku codsanaa wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka ee darfor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliyeed sharabtale waxaan ku codsanaa in xaqeega iyo soo siiyaan oo maxeediyo meelay soo saaraan aan ku codsanaa waa magdhow baad ka doonaysaa si fiican aada iyo aad haweenaydii sheegtay in la kufsaday oo u warramaysay haaruun macaruuf kadib markii maanta la sii daayey waxaa naga xusuusanay dhegaystayaal taliyaha booliiska soomaaliya shariif sheekhuna inaynu isku dayno inaan xiriir la sameynay si aan uga helno dhankiisa jawaabaha ku aadan eedeymahaasi ay u jeedisa gabadhaasi hase yeeshee weli maanan helin haddii aynu helnana idaacadaha yaga dambe ayaad ku maqli doontaan